warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan wararka idinkugu haynana waxaa ka mid a hogaamiyaha xisbiga o d m oo lagu wado inuu maanta shaaciyo in uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha ee wadanka midooda musharaxiinta soomaaliya oo ku baaqay in la hakiyo doorashooyinka golaha shacbiga ee wadanka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey shirka teknolojiyadda ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo jimco taariikhdan ay ku beegan tahay tobanka bisha labayo tobnaad labada kun iyo labaataniyo kow kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan madaxa xisbiga o d m raila odinga ayaa lagu wadaa in uu maanta shaaciyay in sanadka soo socda uu markii shanaad u tartami doono xilka madaxtinimada ee dalka ugu sareeya shirweynaha arinkan lagu shaacinayo ayaa lagu qabanayaa garoonka kasaraan ee magaalada nairobi waxaa kulankaasi sidoo kale ka qeybgalaya madax kala duwan sida uu sheegay barasaabka ismaamulka kakameega ahna hogaamiye ku-xigeenka xisbiga o d m wikilifo branyo shalay ayay ahayd markii madaxa xisbiga e n c musalia mudavadi uu ka cudur daartay in uu ka qeyb galo shirka maantay ee mideynta bulshada oo lagu casuumay musalia mudavadi ayaa wuxuu sheegay in uu ku mashquulsan yahay arrimo isaga u gaar ah waxa uu qoraalkiisa barta facebooka ku xusay in rayle uu yahay siyaasi u qalma in uu tartanka ka qeyb galo sidaas awgeedna uu guul u rajeynayo hogaamiyaha o d m ayaa shaacinaya in uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka sidoo kalena waxaa la filayaa ee markuu shaaciyo kadib inuu sii wato ololihiisa la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo in uu rabo in sanadka soo aadan bisha sideedaad doorashada dalka ka dhexaysa oo u tartamo oo ka mid noqdo xubnaha ayagu musharaxiinta ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo xubno kale kuwaasi oo shaaciyey islamarkaana la ogyahay inay doonayaan xilka ugu sareeya wadanka in ay loolankiisa ka qayb qaataan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
golaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa ku baaqay in doorashada la hakiyo shir wadatashi ana la ysugu yimaado war-saxaafadeed kasoo baxay ayay ku sheegeen in ay mar walba u taagan yihiin xaqiijinta sidii ay soomaaliya kaga hirgeli lahayd doorasho hufan daaha furan natiijadeedana laysla ogolyahay maadaama ay soddonkii bishii hore cadeeyeen in shacabka soomaaliyeed waa u caddeeyeen shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inaysan ka qayb ahayn aqbalayna waxay ugu yeereen doorashada boobka qaawan ee golaha shacabka golaha musharaxiinta soomaaliya ayaa waxay codsadeen islamarkaana soo jeediyeen in wadatashi la sameeyo ku aadan sida ugu habboon ee looga hortegi karo boobka doorashooyinka waxaa kale oo ay sheegeen inay kala xunalayaan habka tallaabada waa hadba tallaabada ku habboon ee dalka looga samato bixin karo xaaladaha adag ee uu marayo midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa sheegay inay mudnaanta siinayaan in la soxo habraaca iyo habdhaqanka doorashooyinka lagu wado iyaga oo taa ka duulayana golahu waxay soo jeediyeen qodobo ay ka mid yihiin kow in doorashada la hakiyo shir wadatashi anah la ysugu yimaado si loo saxo khaladaadka jira lana xaliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilaabatay doorashada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya labo in la saxo habraaca iyo habdhaqanka doorashada lagu wado si ay taas u hirgelshana waxaa lagama maarmaan ah in la faafiyo liiska odayaasha dhaqanka boqol soddon iyo shan iyo guddiga waa guddibeeleedka soo xulaya ergada kursi kasta in la xaqiijiyo ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwa ay soo xuleen odayaasha dhaqanka la diiwaan geliyey lana faafiyey magacyadooda sidoo kale in kursi kasta oo lagu tartamayo islamarkaana la mamnuuco waxa ay ugu yeereen malxiiska siyaasadeed iyo in shaqsi gaara kursi loo xidho in goob kasta oo doorasho ay joogaan korjoogayaal soomaali kuwa caalami ah iyo saxaafadda madaxa bannaan in dib loogu laabto doorashada kuraasta ay sheegeen in la boobay lana waafajiyo habraaca doorashada ee lagu heshiiyey in markii la saxo habraaca doorashada lasoo saara jadwal midaysan oo ay ku caddahay maalinta ay bilaabanayso iyo maalinta ay dhammaanayso doorashada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya in aan baaritaan lagu celin karin xubnihii baarlamaankii hore halka tartamaha cusub ee xilka xildhibaannimo looga joojin karo keli ah faldembiyeed ay maxkamad ku xukuntay iyo in lagu hayo falal argagixiso oo ay caddayn looga hayo in musharaxiinta u tartamaysa kursi kasta ay helaan fursado siman oo ay ergada kursiga kula tartami karaan ergadana aan loo diidin in ay si siman u arki karaan musharaxiinta kursigaasi loolanka u galaya in sidoo kale aan magaalada muqdisho lagu soo wareejin karin kuraasta deegaan doorashooyinka kale in la xaqiijiyo qoondada haweenka lana qeexo sida ay ku imaanayso si meesha looga saara hab hawaraac ah oo sidoo kale qoondada loogu beegsanayo musharax gaar ah golaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa sheegay in ay u diyaar yihiin ka qeyb qaadashada doorashada haddii la waafajiyo shuruudaha kor ku xusan haddiise la baal maro lana sii wado waxay ku tilmaameen boobka doorashada iyagoo ka duulaya waajibaadka qaran ee saaran ay qaadayaan tallaabooyin lagama maarmaan u ah samata bixinta qaranka iyo sidoo kale qabashada doorasho hufan si loogu waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka kasoo baxay golaha midooda musharaxiinta soomaaliya midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa marar badan waxay soo saareen war-saxaafadeedyo ay kuxiyey shirka teknolojiyadda muqdisho kaasi oo uu sheegay in muhiimad weyn uu u yahay dhalinyarada oo lagu awoodsiinayo wasiir xamse ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in uu kulankaasi ahaa mid muhiimad weyn u leh dhalinyarada soomaaliyeed maadaama ay yihiin bulshada inta ugu badan waxaana uu sheegay in shirka uu ka qeyb qaadanayo horumarinta waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada waxaan aaminsanaha ota shirkan ee muqdisho tek summit guul ayuu ku dhammaaday sida la filaya insha allah natiijo fiican ayaa ka soo baxay waxaan rajaynaynaa laakiin dhabta in la aado markaan waa la wada dooday waxyaabo badan aan ka wada hadlanay investorks inay dhallinyarada ay maalgeliyaan sababta mar haddaa dhallinyar la maalgeliyo waa mustaqbalka waddanka ayaa la maalgelinaya horta teknolojiyada waa muhiim teknoloji waxyaabo badan uu bedelay aqoonta waa sideeda laakiin waxaa mar kasta awood badan ninka teknolojiyada wato teknolojiya keliya kuma ekaana caafimaadka waxbarashada iyo dhaqaalaha laakiin meel kasuu galaa maanta alxamdulilah marka dhallinyaradaan oo aqoon fiican ay qabaan waxay keliya u baahan keliya waayo aragnimo inay ku darsadaan insha allah waa lagu guulaysaan aaminsanahay waa marka ugu horeysa aniga aan ka qayb galaya shirkan hadda kahorna waa dhacay waa sanadka saddexaad laakiin sanadkan guulu ku dhamaa lakiin hadda waxaan sugeynaa faktigaan runta sugeynaa
dhanka kalena wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in wadanka laga hirgeliyo nidaam cadaaladeed oo lagu kalsoon yahay si bulshada soomaaliyeed ay u helaan adeegyada muhiimka u ah waxyaabaha waa oo ay uga baahan yihiin waaxyaha cadaaladda wasiirka ayaa sheegay in deegaanada lagala wareega al-shabaab ay khasab tahay in laga hirgeliyo nidaam cadaaladeed oo shacabku ay ku qanci karaan annaga ka wasaarad cadaalad ahaan shaqooyinka adag hadda ku jirtaan oo ugu muhiimsan tahay kala guurka waxyaabo badan oo ciidamadu howlgalladoodii iyo shaqooyinka ay qabtaan reflectionkoodii a ku xiran dalkan meelaha uu aadku uga dumay waxaa ugu muhiimsan oo lagu kala tabto arrimaha cadaaladda iyo garsoorka deegaanada la xureynaayo deegaanna markii la xureeyo oo maaragtaa dhib horan uga jiray markaasna maaragtaa gacan cusub uu galo waxaa ugu badan oo dadku ay kala tabtaan ama ay kala sheegtaan waa maaragta cadaalad darro iyo gaboodfalle inay ka dhaceen iyo duruufo markaa deegaankaas ka jiro ama arrimo dhul ha quseeyaano ama arrimo shaqsi ha quseeyaan in wax laga qabta loo baahanya haddii marka adeegyadii dowladdu oo ay ku jirtay garsoorku aanan la helin deegaankaasi in la haayo ama la joogo wax micnaa ma samaynayso wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac iyo codkaasina ah ugu dambeyntiina dowladda dalka nir waa dalka nicaragua ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay joojisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay jasiiradda taiwan tani ayaa tirada dowladaha ee taiwan cilaaqaadka la lahaa ka dhigaysa afar iyo toban arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dowladda shiinaha ay cadaadis ku hayso taiwan oo ay sheegayso in ay dhulkeeda ka mid tahay inkastoo jasiiraddu ay isku aqoonsan tahay jamhuuriyad madax bannaan tallaabada uu dalkan qaaday ayaa waxaa lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi qoraalka waxaa ku xusan inay tixgelinayaan siyaasadda la xiriirta in shiinuhu uu qaran ahaan lakala waa qaran ahaan aan la kala qaybin karin islamarkaana uu haldal yahay